madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamuud sayid aadan ayaa shir guddoomiyey kulan gaar ah oo ay yeesheen guddiga nabadeynta shaqaaqa ka soo cusboonaatay degmada luuq ee gobolka gado guddigan oo ka kooban xubno ka mid a golaha wasiirada dowlad goboleedka jubbaland iyo mudanayaal ka tirsan golaha wakiilada ayaa ka shaqayn doona sidii loo soo afjari lahaa shaqaaqooyinka soo noqnoqday ee ka taagan degmada luuq ee gobolka gado kadib kulanka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamed ibraahim oogle ayaa ka warbixiyey shirka iyo waxyaabihii kala duwanaa ee looga hadlay waxaa shir degdega iskugu yimid uu shir gudoominayo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland wasiiro ay dowladda jubbaland u magacaawday wasiiradaasoo noqon doono guddiga nabadeynta dagaalka kasoo islaaday degmada luuq marka koowaad waxaan ka tacsiyeynaynaa kana xunnahay dadkii ku dhintay kuna dhaawacmay magaalada luuq dagaalkii ka dhacay waxaan leenahay intii ku dhimatayna allah u naxariisto inta ku dhaawacantayna alle subxaana wa tacaala si degdega ha u caafiyo dowladda jubbaland oo uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda jubbaland madaxweyne ku-xigeenka koowaad iyo madaxweyne ku-xigeenka labaadba waxay maanta ku dhawaaqeen guddiga nabadeynta khilaafka iyo dagaalka ka aloosan degmada luuq guddiga oo ka kooban golaha dowladda jubbaland iyo baarlamaankaba sidaa ogsoon tihiinba maalmahan degmada luuq waxaa ka dhacaya dagaallo dagaaladaasoo dad ehel ah walaalo ah wada degan deegaanka wada leh ay ku dagaalameen dagaalkaas oo si yaroo fudud ku bilowday meesha uu maanta maraayana aan u wada jeedno dagaalka dowladda jubbaland waxay ka qaadatay kaalimo kaalintii koowaad waxaa soo hogaamiyey nabadeynta madaxweyne ku-xigeenka koowaad waxaana laga gaaray natiijo wanaagsan madaxweynaha dowladda jubbaland wuxuu dhigay gogol magaalada kismaayo sida la wada socotaanba waxaana laga gaaray is-afgarad wanaagsan is-afgaradkaas iyadoo la gaaray ayaa haddana waxaa soo laabtay shaqaaqo waxaan ugu baaqaynaa mar labaad mar saddexaad iyo mar afaraad in dagaalkaas la joojiyo shuruud la-aan dhiigga daadanaya xilliganna uu istaago labada dhinac ay dagaalamayana waxaan leenahay walaalayaal oo adinka walaalo ah magaalada wada degan deegaanka wada degan deegaanka wada leh dhibaato iyo barakac iyo dil iyo dhimasho maanta xilligeedii ma aha wakhtigeediina maaha waxaan inku baraarujinaynaa in leenahay carabkeenana ku adkaynaynaa dagaalkaas si degdega oo shuruud la-aan in lagu joojiyo waxaa sidoo kale ilaahay idankiis maalmaha soo socdo berri ama beri dambe soo gaari doono degmada luuq guddiga la magacaabay si ay nabadeyntaas u bilaabaan waxaan ka codsanaynaa inaad ilaahay hadduu yidhaahdo ka qayb qaadataan dowladda jubbalandna waxay diyaar u tahay mar kasta habeen iyo maalin inaysan ka daalin colaaddaas in la joojiyo degmada luuqna lagu soo celiyo nabadeeda